Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Somalilan ayaa magaalada Ceerkabo tababar ugu furay Guddiga Xalinta Khilaafaadka ee degmada Ceel Afweyn. Furitaanka tababarka ayaa waxaa goobjoog ka ah Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Sanaag, Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka, iyo mas'uuliyiin kale. Isku duwaha Wasaaradda Macdanta Gobolka Sanaag ee Somalilan, Taliyaha Qaybta Booliska iyo Gudoomiye Ku-xigeenka Gobolka Sanaag Jaamac Maxamuud ayaa si wadajir ah uga warramaya ahmiyadda tababarkan.
oo waxa weeyaan sidii meel kasta oo khilaaf ka jiro halkiisa waxa weeyaan loogu dabin lahaa oo aan usii fidayn ka wasaarad eh, macdanta iyo tamarta aad baan usoo dhaweyneynaa oo anagoo had iyo goor waxa weeyaan ama inta badan meel waxa weeyaan dan guuda oo waxa weeyaan eh, dee qaranku leeyahay dad waxa weeyaan ay ku murmaan marka waxa weeyaan guddida aad baan usoo dhaweyneynaa waana guddi loo baahan yahay barxafiiska eh, xalinta khilaafaadka anigu waxa weeyaan toban sano ka hor baan waxa weeyaan jaamacadda i h u aan kala shaqayn jiray oo barnaamijyo eh, magaalada Cargaba markaa ka jiray oo dad meelo fara badan waxa weeyaan wax ka taray ma dad fara badan oo qabiilo muddo dheer sahayey eh, oo dagaal ka dhexeeyey lasoo gebagabeeyey marka insha allah guddidana waxaan filayaa inay noqdaan guddidii ciilaf weyn barin eh, khilaafka ka jira soo afjari lahayd markay mobile team noqdaano marba tuulo ay ka degaan marba qolo dul fadhiistaan ay hawl kasta ay bartaa ku dhammeeyaan biidn illahi saasaan u rajaynaynaa waxaan leeyahay horta mas-uuliyadda aa qaadeen allah ha idin fududeeyo ilaahayna waa idinlaka xisaabtamayaa noqda kuwii cadaaladda ummaddaa ku kala saara mas-uuliyaddaasna ilaahay u fududeeyo bulshada deegaankaa ku nool waa degmo waa de- waa deegaan aada u ballaadhan ilaa xeeb ilaa iyo bannaan mas-uuliyadda aasaaka u qaadeenna waxaanu insha allah idinka rajaynaynaa inuu noqoto kuwii deegaankaas nabad ku soo dabaala wakti badanna geliya maskax badanna geliya annana wixii buluus ahaan nooga baahataan waa idina garab taagana haddii lahay ka dhigo dadka waxgaradka ee dhulkaa ku nool susiye sheega wixii ma- een, arrimuhu say u kala horreeyaan ee u kala culus yihiinna u go- u gala khilaafaadku halkaa waa looga baahan yahay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Cadaaladda Maamulka Somalilan, Ismaaciil Saleebaan, ayaa tababarayaasha ka qayb galay tababarku u soo jeediyay hadallo dardaaran ah.
aad bay farxad noogu tahay kalsooni badanna waxaan ku qabnaa xafiisyadii hore sidii ay u dhaqaaqeen ee bulshada ugu najaxday inuu kana u najixi doono insha allah haddii xafiiskaasu najaxo waxaan ballan qaadi doonaa insha allah oo noo qorshaysan inaan ku xojinno meesha la yaro fuqufuliye iyo yubena ku darno kadibna odayaashu ay isu tagaan oo haddii allaba ku reekaysaska Ee, odayaasha ceelaf weyn oo kale qayb ka mid a ay tagto fuqufuliye ay tagto yube kuwaasoo ay yimaadaan ceelaf weyn garadag meelaha la iskaashado bulshadu isdhex gasho marka runtii aada iyo aad baa umahadsantihiin